wasaaradda horumarinta maaliyadda somalilan oo muddooyinkii dambe magaalada burco ka waday ololaha faafinta canshuuraha iibka ee meheradaha ganacsiga ayaa shaacisay gaarista ganacsatada ee barnaamijka iibka ee g s t-ga agaasima ku-xigeenka waaxda canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda somalilan maxamed yuusuf ayaa bulshada ku nool magaaladaasi mahadnaq iyo dardaaran la wadaagay waxaannu halkan iskugu ken yeedhnay inaannu kelmad mahadnaqa uga jeedinno cashuurbixiyaasha sida fiican cashuurta u bixiya hadday noqoto cashuuraha kala duwan laakiin maanta waxaan u shoognay baryahan ka shaqaynaynay waa cashuurta jeestiga hudheelada sida fiican noola fuliyey dhammaan gobolka waan uga mahadnaqaynaa sidaa fiicanay noola qaateen u fuliyeen u hirgeliyeen waxaan ku booranaynaa inay saraakiisha cashuuraha ee ciidan iyo hadday noqoto saraakiil kaleba inay la shaqeeyaan oo siday tay ula shaqeeyaan cashuurtanna waa cashuur ku waajibtay qofka kastamarka ah maaha cashuur ku waajibtay hodheelka waxaan aada ugu boorinaynaa qofka macmiilkii inuu ka qaato qaansheegtiisa hodheelka oo u fududeeyo la shaqaynta hodheelka cashuurahani cashuurahan g s t-ga la qaadaa maaha cashuurtan g s t-ga hodheelada qudha way badan yihiin waxaa ka mid ah cashuurta warshadaha waxaa ka mid ah cashuurta hodheelada waxaa ka mid ah cashuurta diyaaradaha tikarhka diyaaradaha waxaa ka mid ah cashuurta transportationka waxaa ka mid ah cashuurta biyaha way badan yihiin talleedhkaa ka mid ah marka waxaan ku boorinaynaa mid kastay noqoto inay iska bixiyaan cashuurbixiyaashu waxaan waxaa weeye wixii wax lagu qabanayey waxaa yare kontributionka yare bixinaya waxaa weeye wixii ay dalkooda ku kontributgaraynayeen weeye insha allah bidnillahi kariin waanay ku soo noqon doontaa insha allah marka waxaan aada ugu boorinaynaa inay howlweenada la shaqeeyaan ay kala shaqeeyaan hawshaa lagu jira ballaane gobolka ku jirta gobolka laga wado gobolkuna inay sidaa tahay u fuliyaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqayaa cashuurbixiyaasha sida fiican u shaqeeyey ee hawshaa nala qaatay ee gobolka waan uga mahadnaqayaa fulintaa sameeyeen iyo waajibaadka ay ka soo baxeen haddaan intaa ka imaado g s t-ga kelmadda kale aan ku darsanaya waxa weeyaan soo jeedinaya waxaan ku jirnaa sanad dhammaadkii maadaamay ku jirno bishii labiy tanaad maan cashuurbixiyaasha cashuurihii ku hadhe kale ee ku waajibay inay u soo bixiyaan si muwaadinimo ah